ad noo maqlaysan
soomaaliyey dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciidi waa dhawaaqdeen soomaaliyey dhammaan
asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacala wabarakaatu kulo wacan saaxiib yar halkani waa radio cadaado waxaad ku soo dhawaataan uuna diyaargarowdaan dhegaysiga barnaamijka kulanka dhalinyarada mar kale kula wacan saaxiibayaal waa galab khamiis ah taariikhduna ku astaysan tahay sideed iyo labaatanka bisha saddexaad maash sanadka laba kun sagaal iyo tobanka barnaamijka kulanka dhalinyarada waa barnaamij toddobaadla ah toddobaad kasta galabtoo kale shanta ilaa iyo lixda maqribnimo ayaad ka dhegaysataan warbaahinta
barnaamijka intiisa badan kaalinta waxaan ku siinaa dhalinyarada oo annagu markaasi hadba qodob dood ah miiska usoo saarno oo markaasi in badan aanu ka falaqono barnaamijka saacadda wada ka bixi doona galabta dhanka farsamada waxaa ka qaabeynaya saaxiibkay xasan axmed maxamed socodsiintu anigoo ah saaxiibkeen cabdirashiid cali maxamed ciisi abrashka hase haatee intaan barnaamijka u gudagelin waxaan daahaya oodab ah kaga roganaynaa mid ka mid ah kalimaha suuganeed gaar ahaan heesta la yidhaahdo bilanow ay si wada jira ugu laqeeyaan fanaaniinta faysal hanad iyo sidoo kale fartuun biremo
body goobiyo weytiga maadaysine berigaanu kulannaa laygu beeray caashaqa hoy laygu beeray caashaqa dubaadii goobiyo weytiga maadaysine berigaan kulannaa laygu beeray caashaqa hoy laygu beeray caashaqa ilaa barashadeenii sidii baan barkii maahay berka ugu hayaa hayaa hayaa berka ugu hayaa faysalaanad iyo sidoo kale bartuun birimo heestaasi bilan aw halkaas aan kaga soo laabana waxay daafur ahayd barnaamijka kulanka dhallinyarada waan filayaa saaxiibo badan adinka in ka mid a inaa weli dhegta ee markaasi ee lasii raaracaysaan n barnaamijka intiisa badan sida hore aan kugu sheegnaba waa barnaamijkii kulanka dhallinyarada waxaanu ku falaqaynaa hadba miiska soo saarnaa qodobkaasi leenahay waa markaasi ugu saabaynta badan yahay toddobaadkan si markaasi dh- ee, dhegeystayaasha gaar ahaana ee bahda dhallinyarada ay aragtiyadooda uga dhiibtaan n galabta barnaamijka intiisa badan waxaan ku falanqayn doonaa oo uga hadli doonaa n dalka soomaaliya gaar ahaana xaruntii dalka ee muqdisho n toddobaadkan aan ku guda jirno ee dabayaaqada ah waxa uu ahaa toddobaad madow kadib markii qaraxyo isxiga ay ka dhaceen n iyadoona ahaa ee toddobaadkan gudihiisa ilaa ay ay ka dhaceen in ka badan ee markaasi sideed qarax oo shan ka mid ah isku maalin ay dhacday qaraxyadaas saameyn ballaaran ayay yeesheen dad ayaa ku dhintay wa- kuwa ay ku dhaawacmeen hanti badani way ku burburtay kaalinta dhegaystayaasha aan markaasi fursadda usii doonno galabta waxay noqonaysaa fursad intee leeg aya ama kaalin intee leeg ayay dhallinyarada soomaaliyeed ka qayb qaadan karaan amniga xasiloonida iyo sidoo kale deganaanshiyaha dalkeena soomaaliya haddii aan mar kale ku celiyo qodobka dooda oo saaxiibadu markaasi galabta inta badan nala falanqayn doonaan dhallinyarada soomaaliyeed kaalin intee leeg ayay ka qaadan doonaan ama markaasi ama ka qaadan karaan aan idhaahdo een, xasiloonida iyo sidoo kale nabadgelyada dalka mar kale haddaan ku celiyo qodobka dooda dhalinyaradu kaalin intee leeg ayay ku ee, markaasi ka qaadan karta ama ku yeelan karta nabadgelyada xasiloonida iyo siko- iyo sidoo kale deganaanshiyaha dalka barnaamijka saaxiibadu waxay kaga qayb qaadan karaan furuha waa labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix mar kale haddaan ku celiyo furuhu waa labo eber labo shan shan sagaashan iyo lixna markaas ayay kaga qayb qaadan karaan mar kale lambarka ay saaxiibadu barnaamijka kaga qayb qaadan karaan furuhu waa labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix ayay kaga qayb qaadan karaan marka ugu dambaysa dhegaysta dhegahaaga fur lambarka aa kaga qayb qaadan karta barnaamijka furuhu waa labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix qodobka doodana wuxuu yahay dhallinyarada soomaaliyeed kaalin intee lag ayay ka qaadan kartaa ama sidee uga qayb qaadan kartaa nabadgelyada xasiloonida sidoo kale deganaanshiyaha dalka dhegaysta ugu horeeya ee barnaamijka qayb qaadanaya cali haleo halo asalaamu calaykum hallo aan ka xumaan dhegeystaha si qaadka ayaan ka go'aa ismaqli laana saaxiibada kale ayaa weli fursadda siinaya doonayna markaasi barnaamijka ka qayb qaataan islamarkaana aragtiyadooda ka dhiibtaan oo qodobka doodana galabtay waxa uu noqonaya sida hore kugu sheegay kaal dhalinyarada soomaaliyeed kaalin intee leg ayay ee ku yeelan karaan ama ka qaadan karaan ee nabad kusoo dabaalida xasiloonida iyo sidoo kale deganaanshiyaha dalka iyadoona ogsoonahay in toddobaadkan gudihiisa muqdisho ay hareeyeen qarxyo dad badan ay ku dhintay kuwa ku dhaawacmeen hanti badanna ay ku burburtay dhegeysta qaad ku jira hale haleo halo asalaamu calaykum waan ka xumaa dhegeystahaasi isna qadka ayaa ka go-ay oo aan rajeynayna dib uu soo laaban doono isla markaana barnaamij ka qayb qaadan doono dhegeysta xiga hale haleo halo asalaamu calaykum haleo halo dhegeysta aan ka xumaa dhegeystahaasi isna waxaan filayaa inuu markaasi isku mashquulsiiya mar dhegeyso haddii taleefonka laga qabto ogsoron qadka ayaa si toosaha kaga jirtaa idaacadda waxaana markaasi ee, muhima inaa ra'yigaaga ama aragtidaada siday kula tahay inaa saaxiibada la wadaagto hale haleo halo asalaamu calaykum walaashay soo dhawow codkaada sare u qaad magaca iyo xaafadda ayaan bakiin galabta barnaamijka sidee looga dhegaysanayaa ayaan barnaamijka la socotaa hayo qodobka dooda ayaanay guda gal galabta aragtidaada haye qa- adiga ka ayaan ahaan sidee kula muuqata inay dhalinyaro uga qayb qaadan karaan
wallahi dhalinyaradaas isku duumaan wixii dhibooda soo sheegaan la shaqeeyaan maamulka ama ciidamada mhm
waa waa nabadgelyada kaalin weyn ka qaadan karaanaan qabaa aad baad umahadsanta ayaan aan kaga mahadcelinaya qaabka quruxda badan aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya ayaa ku doonayna barnaamij ka qayb kaanta dhegeysa qad ku jira hale halew halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam walaalo sare soo dhawow magaca iyo xaafadda
salaan sare magacii waa micraaj micraaj faraxsanaan ku nool xaafadda tuusaad micraaj farash ama micraaj faraxsan oo igala soo xiriiraysa galbeed haddaan qaldanayn
ha micraaj barnaamijka la socotaa
in badan xabishir waa la socdaa haye micraaj ee gudagal aragtidaada dhalintu siday kaga qayb qaadan karto xasiloonida iyo amniga dalka
wadan gudajala waxaan dhihi lahaa dhalinta soomaaliyeed waxay kaga qayb qaadan karaan ciidamada amniga inay markasta la soo xiriiraan oo isku duubnaadaan oo qofkii dib wadaba soo sheegaan
aad baad umahadsan tahay micraaj waan kaga mahadcelinayaa qaabka quruxda badan ee xushmadu ku dheehantaha barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya doonaya in ayaku markaasi barnaamijka ka qayb qaataan dhegeystaha qalinka ku jira halaalo halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmaan walaal soo dhawow magaca iyo xaafadda
walaadka cimrishida oo maarihaboona joogta xaafadda bakiin magaca igu celi
maarihaboona joogta xaafadda bakiin maariya barnaamijka waa la socotaa galabta
waa la socda aada weyn walaalkeen haye maariya mar kale galab cudoon baan kuleeyahay soo dhawow bal gudagal aragtidaada
bulshada aniga fikradeyda haddaan ka dhiibto dhalinyarada soomaaliyeed waxay ee, nabadda ay uga qab- ay uga- ay uga qayb qaadan karaan Mhm.
inay ee, madaxiisa iyagu ay macnaha ay isku xirnaadaan oo qabyaalada ay iska dhaafaan oo cadowgeeda iska difaacaan
aad baad umahadsan tahay maariya waan kaga mahadcelinayaa qaabka quruxda badan barnaamijka nagala qayb qaata galab wanaagsan ayaan kuleeyahay adiga iyo reer bakinba iyo sidoo kale saaxiibada kale ee ku tixan raadiyaha cadada iyo ku barnaamijka dhegta ku haya saaxiibada kale ayaan weli fursada siinaya hale haleo calaykum salaam waraxma walaal soo- soo dhawow
waa dhawa cabdirashiid haye magaca iyo xaafadda i raaci
wala mazeeli buu joogta magaalada adikiba zaynab cada kibir galabtay barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadada sidee looga ma- looga maqlayaa
aada iyo aad baa looga dhegeysanaya cabdirashiid haye zaynab gudagal barnaamijka la socoto soo maha
ha waa la socdaa haye aragtidaada
aniga waan dhihi lahaa cabdirashiid oo haddii ay Mm.
kaanka galayaan hadday isku duubmaan ay qabyaalada jiraan Mm.
ay ciidamada garabka midiga ka socdaan way way baalka kaanada ka geli karaan aad baad umahadsantaha walaasha qaali aan kaga maclinaya qaabka quruxda badan oo markaasi ina barnaamijka nagala qayb qaata dhegeysta kasta waxaan xasuurin waxaan xasuusinaynaa inuu markaasi fikirkiisa uu markaasi fasax u yahay isla markaana aragtidiisa nagu bireyn karo qaabta dhalinyarada soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karto ee nabadgelyada amniga iyo sidoo kale deganaanshiyaha dalkeena soomaaliya gaar ahaan xutintii dalka muqdisho oo maalin kasta qarax ka dhacayo meyd lasii wado kuwo kale isbitaalada la jiifinaya hanti badanna ku burbushay oo markaas aanilada ku burburtay qaraxyaduna caadi ay ka noqdeen maalmahan dambe muqdisho marka dhalinyaradu kaalin intee leeg ayay ka qayb qaadan karaan in markaasi n- dalka nabad xasilooni iyo sidoo kale kala dambeyn ama deganaanshiya lagu soo dabaalo qof walba oo dhegeysta aragtidiisa fasax ayuu yahay oo waan- waan ugu soo biiri karaa dhegeystaha qaad ku jira halo halo
walo salaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaal soo dhawow magaca iyo xaafadda
magacaygu waa bashiir oo jooga deegaanka durdhul bashir deegaanka igu celi hal mar magaciisa
durdhul waa deegaanka haye magaca eh, waa la socotaa barnaamijka
si wanaagsan haye gudagal aragtidaada waxaan ugu biirinaysa galabta
Een, anigu haddaan maaragta in aragtida ka dhiibto waxaan isleeyahay waa inay socotaa dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ama guud ahaanba soomaaliya Mhm.
abaabul ah in ay ka hortagaan kooxaha nabadiinka waan garta marka een, dhalinyaradu qaabkee isku abaabuli kartaa oo uga qayb qaadan kartaa eh, xasiloonida dalka
Een, waa mahadsantaha cabdirashiid waxaan isleeyahay een, inay isku abaabuli karto sidii ay isku abaabushay dhalinyarada hore oo ka horreeya israaciil oo kale marka sidaas ayaa bilaahi waa inay iska isku abaabulaan isla markaasina ay ku talagalaan sidii uga saari lahaayeen maaragta qalqalka iyo nabadgelyo la-aanta guud ahaanba dalka soomaaliya aad baad umahadsan tahay saaxiib sare waan kaga mahadcelinayaa qaabka quruxda badan aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiib yaal ee dhegeystayaasha dib nagala soo qabsada waxaad degeysanaysaan oo la socotaan waa barnaamijka toddobaadlaha kulanka dhalinyarada raadiyaha cadado galab kasta oo khamiisa ee shanta galabnimo ilaa iyo lixda maqrinimo aad ka dhegeysataan qodobka dooda galabta miiska saaran wuxuu yahay dhalinyaradu sidee kaga qayb qaadan karta amniga iyo sidoo kale degnaanshiyaha soomaaliya annagoo ogsoon in muqdisho oo ah xaruntii dalka oo iyo sidoo kale hooyadii dalkaba ay qaraxyadu caadi ka noqdeen maalin kastana dhimashada iyo sidoo kale dhaawacyadu ay wadooyinka muqdisho daadsan yihiin hanti badanna ay ku burburtay dhegeystayaasha ayaan weli furta siinaya halo halo halo halo salaamu calaykum
calaykum asalaam walaal soo dhawow adigoo iska yaro fogeynaysid aaladda nagala socoto magaca iyo xaafadda
dulbadi waa weyne meel la yidhaha kaala socdaa magaca
magaca cabdullaahi baa la yidhaah haye barnaamijku waa la socotaa
barnaamijku waa kee barnaamijka kulanka dhalinyarada oo aad dhegaysanaysa waa la socotaa qodobka dooda
lama socdo qodobka dooda wuxuu yahay ee, dhalinyaradu sidee kaga qayb qaadan kartaa amniga dalka iyo sidoo kale xa- ee, deganaanshiyaha wareeda waxaas isma ogine isma ogine waxaas nin meel iska fadhiyaa saariga iga xaaste aad mahadsan tahay saaxiib sare waan kaga mahadcelinayaa qaabka wacan a markaasi barnaamijka nagala qayb qaadato dhegeysto haddaadan diyaar u ahayn ama markaas u heelanayn inaad barnaamij ka qayb qaadato saaxiibada kale ayaa ku doonayn inay barnaamij ka qayb qaataan qadka ha ka buux dhaafinin ama ha ka mashquulin si markaasi aragtida uu dhegeystuhu nala wadaaga dhegeysta kastana waxaan xasuusinaynaa in aragtidiisa oo ay fasax u yahay isla markaana wax kasta uu u arko in markaasi dhallinta uga qayb qaadan karto amniga uu nala wadaagi karo halo halo assalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxma walaal soo dhawow magaca iyo xaafadda
magacaygu leylo adashir leyla oo cadakibir nagala soo xiriiraysa
haa leyla barnaamijka waa la socotaa
si wanaagsanaado wey haye leyla gudagal aragtidaada
aragtayda aniga haddaan gudagalo dhalinyaradu waxay uga qayb qaadan karaan inay isfaashadaan ay mar walba isku duubnaayaan waxa lagu soo dhex dhuumanaya ayaga waaye iyagu inay isfaashadaan oy amniga iyo weli istaba la shaqeeyaan aad baad umahadsan tahay leyla adig iyo saaxiibada cadakibirna galab wanaagsan galab codoon ayaanu hawada in kaleenahay dhegeystayaasha kale ayaan weli fursadda siinaya balse saaxiibada dib nagala soo qabsada haddaan ugu celiyo lambarka ay barnaamijka kaga qayb qaadan karaan Een, furuhu waa labo eber labo shan shan sagaashan lix ayay lambarkaas ayay barnaamijka kaga qayb qaadan karaan wicitaanka halo halo halo salaamaaleykum calaykum salaam waraxma walaal soo dhawo magaca iyo xaafadda
daadisana joogta xaafadda haraal saacadiyo siban haraale galabtay barnaamijka sidee looga dhegeysanaya
si wanaagsan adriyeed haye sacad iyo mar kale galab cudoon galab qurux badan baan ku leeyahay soo dhawo barnaamijka waa la socota siman
waa la socdaa in badan haye gudagal aragtidaada waxaan ugu biirinaysa sacad iyo galabta
aniga fikirkayga dan ka dhigto waan leeyahay dhalinyaradu kaalin weyna ka qaadan karaan amniga
waa mahadsanta laakiin adigoo sii sharaxaya simane bal qaabka dhalinyaro inta isku abaabusha oo ga qayb qaadan karto xasiloonida dalka m- sharaxaad naga sii bal
inay ayagu sabaabulaan oo ay kaalin weyn ka qaataan meesha waxa isku dhu- wax dhuumanayo waa iyagii hadday amniga ka shaqeeyaan way
aad baad umahadsan tahay siman waan kaga mahadcelinayaa qaabka quruxda badan aad markaasi barnaamijka nagala qayb qaadanayso adiga iyo saaxiibada kale ee weli doonaya ama u helan inay barnaamijka ka qayb qaataan saaxiibada dib nagala soo qabsadee lambarku waa labo iber labo shan shan sagaashan lix ayaad aragtidaada nagula wadaagi kartaa dhegeysta halo halo halo asalaamu calaykum aan ka xumaa dhegeystahaas waxaan filayaa inuu isku yaro mashquulsan yahay weli saaxiib yaal barnaamijka ayaad la socotaan ee waxaad dhegeysanaysaana waa barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadaado Ee, markaan qeybaha dhexe iyo sidoo kale ee, dhanka iyo farsamada ayaan dib ugu laabanayaa iyo mid ka mid a kalimaha suganeed ee farxiye axmed cadaawe fiiska iyo heestii masideesid baa tahay maxaan kaasa sabanaya
saxarihiir adduunyayo surmi adiga oo qaba gabdi halkusayadee sawkah masama bixin Haa, saxarihiir adduunyayo surmi adiga oo qaba gabdi halkusayadee sawkah masama bixin Send 'em home. sideed jir baa tahay huno waxaan kuu sasabayaa Run waa maxay sawaxankani saluugaagu baadanaa alla baadanaa ma sideed jir baa tahay warya maxaan kuu sasabayaa
waa hagaag halkaas aynu kaga soo laabanay heystaasi ma sideed jir baa tahay ee farxiye axmed cabdaawa fiiska ku luuqeynaysay waxay qayb ka aheyd barnaamijka kulanka dhallinyarada ee raadiyaha cadaado n saaxiibadaha dib nagala soo qabsada hadii aa ugu celiyo qodobka dooda galabtay waa sidee ay dhalinyaradu sidee dhalinyaradu kaga qayb qaadan karta ama kaalin intee lag ayay ku yeelan kartaa ee nabad kusoo dabaalida xasiloonida sidoo kale deganaanshiyaha dalka muqdisho waxay markaasi ee weel u noqota qaraxyo aysan markaasi qaadi karin shacabku maalin kasta dhimasho ayaa lasii wadaa kuwo kale dhaawac isbedelada ayaa la geenaya hanti badan waa ku burburtay tusaale ee isbuucan gudihiisa qaraxyo badan baa ka dhacay sabdigii lix qarax baa ka dhacday qeybo ka mid a muqdisho oo mid ka mid ah lagu weeraray wasaaradii shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya kuna geeriyooday xildhibaan ekis aanraade xildhibaan saqar ibraahim cabdalla ahaana sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda eh, shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya sidoo kale axaddii hal qarax baa ka dhacay muqdisho isniintii laba qarax baa ka dhacday talaadadii sidoo kale laba qarax baa ka dhacday arbacadii hal qarax baa ka dhacay khamiis oo ah maanta aan joognana hal qarax baa ka dhacay marka toddobaadkan gudihiisa een, qaraxyadu muqdisho waxay u noqdeen markaasi eh, wehel ayay u noqdeen oo qaraxyo badan baa ka eh, ka dhacay dad badanba oo ay ku dhinteen oo mas-uuliyiin dowladeedba ayay qayb ka yihiin marka ee, dhalinyaradu kaalin inte leg ayaa ka qey- ku yeelan karta ama ee, ku- ee, ka qayb qaadan karta ee, sidii ay nabad iyo xasilooni lagu soo dambaali lahaa ee guud ahaanba dalka gaar ahaanna muqdisho oo ah xuduntii dalka dhegeystaha qad ku jira ayaan janiska siinaya halo halo
salaamu calaykum calaykum salaam waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu soo dhawow magacaya xaafadda magacay igu celi
ducay sano beri laga joogaa ducaysana barnaamijka waa la socotaa
ah amniga soomaaliya haddii aan fakarkayga dhigto wuxuu ku xiran yahay een, een, dad u shaqeeyo cadaalada oo cadaalad ka shaqeeya ummada soomaaliyeed wanaaggeeda laga shaqeynayo ma garata Een, ducaysanow een, inta badan madaxda dalka baa lagu eedeeya markay wax dhacaan ama musiiba dhacdo waa ka dambeeyeen waalidiintii ama dadkii waxgaradka ahaa dhalinyarada kaalintoodii soo lama odhan kara meeshay ka maqan taha
dhalinyarada boosbo ugama banaano maanta een, markii la yidhaha sidaan baa waxay yihiin qof ka hibaysayda ma ay jirto marka madaxda dalkuna bidaara iyo ciidamada sheegay intay isku gooyeen bay leeyihiin shacabka soomaaliyeed aa dhibka wada maalin kastana markii la yidhaha war sidaan waxa laga bedelo shacabkay ku cadayanayaan marka soomaaliya qofka ka shaqaysto uma baahne qof u shaqeeyay u baahan tahay ninka soomaaliyada maanta xil ka doonaya marka uu baasaboor dabaddaa wataa boorsooyin marana uu soo qaataa wuxuu doonayaa in uu ka buuxsade dan ummad soomaaliyeed uma haye qof u shaqeeyo cadaalad oo ilaahay ka cabsanayay u baahan tahay ma garan aad mahadsan tahay saaxiib sare ducaysan aan kaga mahad celinayaa een, dalkii dadka soomaaliyeed waxaa markaasi mar walba u rajeynaynaa guul iyo sidoo kale allah subxaana wa tacala inuu ka dulqaado musiibada inta badan muqdisho ma ay kusoo laabanayso oo maalin kasta dad aan waxba galabsanin markaasi ay ku dhimanayaan qaraxyada iyo sidoo kale dilalka qorshaysan ee ka dhacaya muqdisho dhegaystahan kale oo isna markaasi qadka ku jira ayaan siinaya si markaasi barnaamijka ka qayb qaato halo halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaal soo dhawow magacaya xaafadda
wala saacada kuna shaqadeena nasteexa oo ku sugan dayana haddaanan qaldanayn
haa nasteexa barnaamijka waa la socotaa
si wac haye gudagal aragtidaada
anaa aragtida haddaan gudagalo waxaan isleeyahay dhalinyarada la isdhaaafsuunka qoos qabaan ay qoos qabaanoo dowladka ag- ay garab istaagaan
aad baad umahadsan tahay walaashay qaaliya nasteexan kaga meelanaya qaabka quruxda badan aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaato saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya iyaku doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan dhegeystaha kale qad ku jira hale halo halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal soo dhawow magaca iyo goobtan kala soo xiriirayso
magacay waa maxamed xasan xaafadda magaalada codon jooga maxamed barnaamijka waa la socota galabta
si fiican maxamedow eh, qodobka doodu waxa uu ahaa eh, muqdisho qaraxyo bay wehlo u noqotay toddobaadkan gudihiisa oo kale eh, sabdiga aynu soo dhaafnay lix qarax baa ka dhacday axaddii hal qarax baa ka dhacay isniintii laba qarax talaadadii laba qarax shalow arbaceed hal qarax maanta oo la jooga hal qarax baa ka dhacay marka bal amni daraas muqdisho kusoo lallaabatay eh, dhallinyarada soomaaliyeed kaalin ma uga bannaanta hadday uga bannaantaase sidee uga qayb qaadan kartaa inay nabad kusoo dabaasho
aad iyo aad shacabka soomaaliyeed oo dhan dhalinyarada iyo waayeelkii rag iyo dumar inaan loo kala harin Mm.
dowlad horteeda waxaa la yidhahdaa shacabka la yidhahdo dowlad ee shaksi lama yidhaahdo Mm.
marka shacabkii soomaaliyeed baa hallaabay oo maaragta waxay noqdeen dad aan u batay waxaan jin imaan lahayn marka Mm.
waxaan leeyahay damiirka ka shaqaysiyo dadka ee fidnawadayaasha isan iska dhacsi oo maaragta qaniya qaniya ka fajisay horta waxaa loo baahan yahay Mm.
in eh, maaragtay markii ay dhibaato dadkaasi geystaan Mm.
laga arsado maaragtay in waxay u geystaan oo kale ay dadka u beegsaan in loo beegsado oo Mm.
dadkan dadkay ku dhex jiraan oo ganacsi eh, dad ayagoo ganacsi iska dhigayo iyo ayagoo Mm.
bulshaday ku dhex eh, milan yihiin marka qof walbana waa la ogyahay marka dadka shacabka uga sheegeen oo laftooda gacantooda ha uga- wax uga qabteen aan leeyahay oo Mm.
maaragtay dadka dadkaas fidna- fidnawadayaasha ha la iska qabto Eh, maxamed intaad haddii kala Mm.
soo wala dabargo-ay intaada ka bixin inta badan markii qarax dhaco ama musiiba dhacdo madaxdii dalka baa lagu eedeeya la yidhaahdaa ayaka mas-uuliyadda iskale marka soo kama habboona in dadkii waxgaradka ama waalidiintii oo kale in ay ku dhidceeda wax ka qaadan karaan oo ka aamuseen
aad dadka ku eeday horta sida nimankan fidnawadayaasha waxay isugu jiraan qayb siyaasiyiin laga dhigtay iyo qayb maaragta hawsha fulinaya iyo nooc kasta ayaga laftooda kuwana waxay uqaabisay inay hawsha sameeyaan kuwana ku eedeeyaan madaxda dadka waa waxaan ee, dhihi karaa dadka ku eedeynaya mas-uuliyiinta waa laftoodii macnaha marka waxaan leeyahay dadkaas yaan naxariis loo gelin ayagu naxariis ma lehen Ee, maaragtay siday dadka u geliyaan waxaa la tusa oo maaragtay walaan iyo maaragta qaraabo iyo soomaali ma lehe waa shahaadiine aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaxiib sare maxamed waan kaga mahad celinaya fikirkaaga saliimka iyo qaabka wacan aad markaasi barnaamijka nagala qayb qaadatay saaxiibada kale ayaan weli fursada siinaya dhegestaan qad ku jira hale halew
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma soo dhawo walaal
waa soo dhawahay magaca iyo goobta
waxaa kaa soo wacayaa meel la yidhaha dhumoota haye magaca
nuur sil baa la yidhaha haye barnaamijka waa la socotaa
waa la socdaa haye gudagal saaxiib
haddii aan guda galo mhm
dowladda soomaaliya iyo farmaajo iyo xasan cali kheyre in laga bixiyo haddii la rabo dadku inuu israaco uu dowladda ay mideeto ee israacdo qodobka dooda waa la socotaa sooma waa dhalinyaradu sidee uga qayb qaadan kartaa amni darada muqdisho sidii ee amni lagu soo bedeli lahaa oo xasilooni lagu soo dabaali lahaa dhalinta kaalima uga banaanta
dooni mayna horta marka koobaad farmaajo iyo
waad mahadsan tahay saaxiib sare waxaan filayaa dhegaystahaasi inuu ka baxsan yahay mawduuca galabta miiska inoo saaran iyo sidoo kale qodobka dooda kama hadlayno farmaajo ma taageersan tahay khayro ma taageersan tahay xukuumadda ma la dhacsan tahay sida wuxuu wada arrimahaas oo dhan galabta ka falanqoomayna kaliya waxaan ka hadlaynaa een, amni darada muqdisho oo inta badan qaraxyo weli u noqota toddobaadyadii ugu dambeeyey dhalinta ee, kaalin ma uga bannaan tahay hadday uga bannaan tahaase sidaa uga qayb qaadan kartaa oo sidoo kale dhalintu xasiloonida dalka in lagu soo dabaalo ee, ilaa iyo intee kaalin la-eg ayay ka qayb qaadan kartaa laakiin kama hadlayno xukuumadda soomaaliya ma taageersan tahay ee, arrimaha sida waxwada ma la dhacsan tahay arrimahaas oo dhan mawduuc gooniya haddii loo baahdo ayaan ka dhigi doonaa laakiin galabta keliya waxaan ka hadlaynaa aragtida dhegaystayaasha hale halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaal soo dhawo magaca iyo xaafadda
waa dhawa saa maanta soo hayaa kirdi magaca i raaci adoo mahadsan
xasan ismaan haye ee, barnaamijka la socota cabdi
si wanaagsan si wanaagsan haye gudagal ee, aragtidaada waxaan ugu biirinayso bal dhalintu haddii kaalin uga bannaanta uga qayb qaadan karaan amniga muqdisho
shayga daakadiisa waxaan dhihi lahay amniga dhalinyarada oo wanaagsan oo xul leh ee, oo dowladda gacan ee, laga siiyo haloo dhiibaan dhihi lahay aad baad umahadsantaha saaxiib sare waan kaga melanayaa qaabka wacan aad markaasi barnaamijka uga qayb qaata saaxiibadan kale ayaan weli fursadda siinaya doonaynaa iyakuna markaasi barnaamijka qayb qaata dhegeysa qad ku jira hale halew
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawo walaal magaca iyo goobta
walaal waan dhawahay waa cumar dhaare oo jooga magaalada colaado magaca igu celi
cumar dhaare oo jooga magaalada colaado haye barnaamijka waa la socotaa
haa walaal si haye ee, soo dhawo cumar dheer haddaan qaldanay magaca sida ay igu sheegtay barnaamijka haddaa la socotay kaalinta ee dhalinyaradu ay ku yeelan karto siday uga qayb qaadan lahayd in nabad lagu soo dabaala muqdisho oo oo toddobaadyadii ugu dambeeyey sidaa la socotay ama dhegaysanaysaba qaraxyo iyo sidoo kale musiibooyin kale wehel la noqotay
walaal dhalinyarada waxay uga qayb qaadan karaan inay iskaa wax u qabso u shaqeeyaan la ogaado cidda horta meesha ay joogaan eh, meesha laga soo hago xarumaha ay ku nool yihiin in dabagal lagu sameeyo haddii dhalinyaro taas ay samayn karaan waa macquul laakiin waxba lama daba karo haddii nimanka aan la fiiri karin dadka soomaaliyeed ma fiiri karaan nimanka dalka geysanaya marka eh, dowladda ayaa dadkii waa kala cararaaya qofkii waxa oo maaragta ay geystay lama fiiri karo Eh, ciladaasaa jirta marka indhaha in la furo aa maaragtay ah, wax lagu gaari karaa dhalinyarada ay wax ku hoa karaan marka Mm.
eh, dhalinyarada hadda waxay soo kordhayan lama arko qof tacbuleeya Mhm.
miskiina Mhm.
noloshiisu khatar gelina haddii uu walahaas uu galo marka waxaan leeyahay eh, dowladdu taallahan le dowladdu taalla aad baad u mahadsan tahay waan kaga mahad celinayaa saaxiib sare qaabka wacan ee quruxda badan aad markaasi barnaamijka nagala qayb qaadatay isla markaana aragtidaada aad nagula biirinaysid saaxiibada kale ayaan weli fursada siinaya dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday saaxiib iyo lahadla socotaan barnaamijka kulanka dhalinyarada ee toddobaadlaha khamiis kasta raadiyaha cadaado shanta ilaa iyo lixda maqrinimo aad ka dhegaysataan qodobka dood galabtay waxa uu markaasi noqonayaa kaalin intee leg ayay dhalinyaradu ay ku yeelan karta inay eh, nabad iyo sidoo kale xasilooni lagu soo dabaalo soomaaliya gaar ahaan naxutantii dalka muqdisho oo maalin kasta musiiba ha- eh, markaasi haraysay oo qaraxyadu isdaba joog iyo sidoo kale caadiba ay ka noqdeen dhegeystaha kale qad ku jira hale haleo Wala- asalaamu calaykum
calaykum asalaam walaal soo dhawow magaca iyo goobtan kala soo xiriirayso
wada waayo walaal qaali cabdishiid waa ku salaamaya magacaygu waa rana salo jaktabi guduud magaca hal mar igu celi adoo maasan
raasal wayaagu guduud joogta haye biyo gaduud galabtay barnaamijka sidee looga dhegaysanayaa
si qurux badan walaalkay cabdishiid hay haye aragsan barnaamijka waa la socotaa galabta soo maaha
wala socdaa haye qodobka dooda gudagal aragtidaada
walaalkay kaalin weyn ayay ka qaatan karaan dhalinyarada soomaaliyeed mhm haye bal qaabkee uga qayb qaadan karaan oo isku abaabuli karaan dhalinyarada
waxay uga qayb qaatan karaana iyagoo midoobaan ay ka shaqeeyaan dalka dalka soomaaliyeed nabadiisa iyo horumarkiisa gaar ahaan magaalada muqdisho
aad baad umahadsantaha walaashay qaaliya hadigii reeye biyo gaduud bah galab wanaagsan galab cuddoon casiriyo qurux badan ayaana hawada in kale nahay saaxiibada kale ayaan weli fursad siinaya dhegeysaha qaadka ku jira halo halo waan ka xumaa dhegeysahaasi qaadka ayaan ka go-ay saaxiibada kale ayaan weli fursad siinaya aya ku heelan ama doonaya inay markaasi ay barnaamijka ka qayb qaataan isla markaana aragtiyadooda ha ay ka dhiibtaan dhegeysaha qaadka ku jira halo halo aan ka xumaan dhegeystayaasha qadka ayaa ku go'ay saaxiibada dib nagala soo qabsaday waxaad la socotaan oo aad degeysanaysaan oo aad maqlaysaan waa barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadaado En qodobka dooda galabta waxaa noqonaya dhalinyaradu kaalin intee leeg ayay ku yeelan kartaa isla markaan uga qayb qaadan kartaa in nabad lagu soo dabaalo dalka gaar ahaan naxuutantii dalka ee muqdisho oo qaraxyadu ee muddooyinka dambe ama toddobaadyadii ugu dambeeyey ee caadi ka noqdeen dhegeystaha qad ku jiro hale hale asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaashay soo dhawow magaca iyo goobta
cabdirashiid waan dhawaayo waa qarhiya godan labo farxiya godinlabe galabtay iiga waran barnaamijka sidee looga dhegeysanaya
aad iyo aad baa looga dhegeysanaya haya farxiya waa la socotaa qodobka dooda galabta
haa wala socdaa cabdirashiid ayaa farxiya kolley dhalinyaradii baa ka mid tahay qodobka dooda bal aragtidaada iyo fikirka aad nagu biirinayso galabta
ani waan dhihi lahaa hadday isku dubnaadaane ciidanka garab socdaane mataqaanaaye way way ugaanfilida kaalin weyn bay ka qaadan karaan laakiin waxaan rabaa inaan ka hadla cabdirashiid haye
cabdirashiid ani waxaan dhihi lahaa dhegeysiin kasoo hadla dhuumood loo yidhaahday xasan xalqayrehe laga qaado iyo farmaajo xasan xalqayrehe farmaajo meel guul ma gaarsiin karaa ilaah baa gaarsiin karaa Mhm. aad baad umahadsan tahay ee, Marka.
mhm, aad baad umahadsan tahay walaashay qaaliya oon kaga mahad celinaya kun iyo kow jeer qaabka quruxda badan oo aad markaasi barnaamijka nagala qayb qaadanayso ali saaxiib yaal barnaamijka ay la socotaan saaxiibada waan sii doonaa soo wacaya oo markaasi inma hilmaami balse markaan qaybaha kale iyo farsamada ayaan dib ugu laabanaya waxaan soo qabanayaa heesta ay ku luuqayso gabadha la yidhaahdo ee, farxiyo kabayare iyo heestii ee, damiirka ku nacay oon ku doonayn weliba
Udhagga galeeg dusheeda sare, dharka u nugleeg dareenka jacayl, aga durkiyo dharadiyade. Guddigay hadee, guddigay hadee, dariiqa banee. Udhagga galeeg dusheeda sare, darka u nugleeg dareenka jacayl aga durkiyo daradaryadee udiiday habee udiiday habee dariiqa banee daryeel ruuxudan dane kulaha xabiib qalbiga dawe kulaha cadaabka danaystayo daaye dhowgad markay uun dhowgad markay uun dibhowga labay daryeel ruuxudan dane kulaha طبيب قلبي قام دوي كلها أذاك بني استيو داي دوغد مرتيون دوغد مرتيون يرهو قلبي ضمير كنا عن كدونينو قصري بهدو نساء تبرو نسايو damirkuna caan ku doorayno qasriga dumisa dib loo dhisayo naftii dayacanay naftii dayacanay ninbaa dejiste dabaysha xaaga hoy hoy dabaysha xaaga digtoonu ahow dabaysha xaaga waryaa dabaysha xaaga digtoonu ahow damirkuna caan ku doonayno qasriga dumisa dib loo dhisayo damirkuna caan ku doonayno qasriga dumisa dib loo dhisayo naftii dayacanay naftii dayacanay ninbaa dejiste ee dabaysha xaaga hoy hoy dabaysha xaaga digtoonu ahow naftii dayacneed ninbaa dejistee dabaysha xaga digtoon u ahaa heestaas ee, markaasi ee, damiirka ku nacay oon ku doonayn ee, markaasi ku luuqinaysa fanaanada farxiyo ka bayaro waxay qayb ka ahayd barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadaado Een, saaxiibada ayaan weli fursada siinaya ayaa kuwa helan amaba doonaya inay markaasi barnaamijka ka qayb qaataan dhegeystaha qad ku jira wacitaanka halo halo
halo halo asalaamu calaykum
haa waxaan ku maqlaa saaxiib soo dhawow barnaamijka waxaa kaga qayb qaadanayso magacana i raac iyo goobta
mago waa cabdullaahi beri haye goobta
goobtana waa juula sarmaan haye barnaamijka waa la socotaa
waa la socdaa haye gudagal aragtidaada
waxagaan galaa ad mahadsanta saaxiibta aan kaga mahad celinaya qaabka quruxda badan oo markaasi barnaamijka nagala qayb qaadanayso saaxiibada mar kale waxaan ka codsanaynaa mar haddaysan u heelaneyn ama diyaar u ahayn inay barnaamijka ka qayb qaataan inaysan saaxiibada kale ama dhegeystayaasha kale ayaku waqtiga ku bixinaya islamarkaana diyaar ku ah inay aragtidooda annaka iyo sidoo kale saaxiibada kale ama dhegeystayaasha raadiyo cadado ay la wadaagaan inaysan ka mashquulin telefonka dhegeystaha kale qaadka ku jira halo halo halo asalaamu calaykum aan ka xumaa dhegeystahaasi waa asma qalila nahay saaxiibada kale ayaan weli fursada siinaya ayaa ku doonaya inay markaasi barnaamij ka qayb qaataan dhegeystaha qaad ku jira halo halo halo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal waad maqashaa
calaykum salaam hala soo dhawow magaca iyo goobta
sadhaa walaalna waa kaa sura galbeed joogta kawthar barnaamijku waa la socotaa
waa la socda abo si fiican haye gudagal aragtidaada iyo ra'yiga aan ugu biirinayso galabta
dhalinyarada soomaaliyeed waxay uga qayb qaadan karaan in ayagu isku dubnaan sameeyaan marka hore oo iyagu ka hortagaan oo si sugan amniga ula shaqeeyaan aad baad umahadsantaha kawsar adiga reer galbeedba galab cudoon ayaan idin leenahay saaxiibada kale ayaan weli fursada siinaya ayaa ku doonaya inay markaasi barnaamijka ka qayb qaataan halo halo
halo halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam walaal soo dhawow magaca iyo goobta
walaalkaani waan dhowahay magacay waa sacdiya xaafada galbeed sacdiya oo galbeed nagala soo xiriiraysa
haa sacdiya mar kale galab cudoon baan kuleeyahay soo dhawow barnaamijka hadaad la socotay aragtidaada iyo fikirkan ugu biirinayso
cabdirasiid waa mahadsanta waan dhowahay walaalkaaliya horta aniga haddaan fikirkay ka dhigtay galabta waxaa dhihi lahay dhalinyarada soomaaliyeed amniga ay waxay u qaadan karaan marka dhalinyarada soomaaliyeed waxay ka mid yihiin dadka oo micnaha ka dhibaatanaayo dhalinyarada qaybi ka yihiin oo micnaha nabadjiidka noqday waxay ugu noqday waxaa laga yaabaa in ay shaqo la-aan tahay horta marka waa dhalinyarada in shaqaadeed la siiyo mida kale shabaab waxay samaystaan dad oo micnaha magaalada mar dhinac ka jooga lacag ay siiyaan oo oo dadka ay ka ilaabistaan micnaha ay ayaa ay dadka xogtooda usoo aruuriya annagana waxaan naga daya dowladda soomaaliya ma dhalinyarada haddaan nahay in aan sameysano annagana kuwa xog aruuriyaal annagana aan lacag siino oo ayaga xaggooda aan u dirno sidaas sida ani aan ku beeri lahaa galabta aad baad umaadsanta walaasheen qaaliya oo aan kaga mahadcelinayaa qaabta quruxda badan aad markaasi nagala qayb qaadanaysa saaxiibada kale ayaan weli fursada siinaya iyaga ugu dhowda barnaamijka doonaya inay ka qayb qaataan islamarkaana aragtidooda ay nala wadaagaan dhegeyse kaste isagoo markaasi aragtidiisa fasax ayuu u yahay oo waa nala wadaagi karaa dhegeysaha qadkuu jira hale haleo
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaal soo dhawo magaca iyo goobta
samson waa goala magaca igu celi
samson goala jirto haye barnaamijka waa la socotaa
aada u gudagal aragtidaada
kaaga weynay soo jiraan aan dhihi lahaa aad baad maasanta walaasha waan kaga malanaya qaabka quruxda badan aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaadanaysa saaxiibada dib nagala soo qabsaday saaxiib yaal waxaad dhegeysanaysaan oo aad maqlaysaan waa barnaamijka kulanka dhalinyarada toddobaadlaha raadiyaha cadaada toddobaad kasta khamiis kasta een shanta ilaa iyo lixda maqrinimo ayaad kala socotaan warbaahinta cadaado een qodobka dooda galabta miiska saaran wuxuu yahay dhalinyaradu sidee ayay uga qayb qaadan kartaa islamarkaana ee kaalin talag ay ku yeelan kartaa sidii xasilooni iyo amni lagu soo dabaali lahaa dalka gaar ahaan xarunta dalka ee muqdisho oo qaraxyadu maalmihii ugu dambeeyey ay markaasi joogta ay ka noqdan badanna ay ku dhimanayaan dhegeysaha qadka ku jira ayaan siinayaa aan kuxuma dhegeysahaasi ee qadka ayaa ka go-ay een waan rajeynaynu soo laaban doono islamarkaana uu barnaamij ka qayb qaadan doono aragtidiisana uu nala wadaagi doono weli saaxiib yaal barnaamijka ayaad la socotaan qaybihii dambe waan ku siqna dhegeysahan qad ku jira ayaan siinaya hale haleo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawa walaashay qaaliya magaca iyo xaafadda
wararka cabdirashiid waa farxiilada sirdagalsaas magaca igu celi
farxiilada sirdagalsaas farxiyo luul barnaamijka waa la socotaa
awraal suunay haye ee, farxiya soo dhawo mar kale waan ku soo dhaweynayaa ee, haddii aad la socotay aragtidaada nagu birinayso
walaalka cabdirashiid aad iyo aad baan u rahnaa maalin walbo ayaan ka dhacan qaraxyada muqdisho maalin walba waan dhaysanaa Mhm.
dhalinyaraha soomaaliyeed waxaan leehay i- inay is-aaminaan ummadooda dhalinyarada soomaaliyeed laga ilaaliyo qaar waxaa ku jira dhibaato si rabaan sameynaayo marka waxaan leeyahay hal- dhalinyarada soomaaliyeed ha laga ilaaliyo dhibaatada aad baad umahadsantaha walaasha farxiya lul waan kaga mahadlinaya qaabka quruxda badan oo aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaadanayso saaxiibo kale ayaa weli doonaya ama u helin barnaamijka ka qayb qaatan saaxiibada dib nagala soo qabsaday wicitaanka waxay kaga qayb qaadan karaan furaha labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix ayay kaga qayb qaadan karaan dhegeysaha qad ku jira hale haleo
halo alo asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmat walaal soo dhawow magaca iyo goobta
walaal waan dhowaa waa war dheer oo kugu soo laab haye cumar soo dhawow mar kale fursadda waan kaga mahadcelinaya haye waxaan ugu biirinayso
waxaan waxaan idinku biirinaa oo maaragtay hadda aan fahmay oo waa iska isu booda laakeen Mhm.
dhalinyarada dhalinyarada oo soomaaliyeed Mhm.
eh, waxaan arkayn ayaga ayaaba horta qaraxa wax wax qarxina waa ayago Mhm.
dad aan soomaali ahaynba nooma iman soo ma ahan Mhm.
marka maadaama ayagii dadka ay qarxinayaan kuwa kalena dad iska shucuba oo gacmahoodu bannaan yihiin ay yihiin dhalinyarada soomaaliyeed wax jaanis oo maanta ay ku leeyihiin oo ay ka qaban karaan qaraxyada ma jiraan Mhm.
keliya waxaa wax ka qaban kara qolada oo maaragtay soo sheegaan intaan qaraxu bixino oo la yidhaahdo qaramada madoobey qoladaasa hala weydiiyo qoladaas ayaga qoladaas wax ka qaban kara cumar dheer intaada ka bixin hal mar bal dhankan eh, waalidiinta oo kale ama dadkii waxgaradka ama culimmadii oo kale ayaga ugu dhow soo kaalin kuma yeelan karaan
ha waa ku yeelan karaan culamadii oo kale dadka xaqa waa u sheegaan laakiin iyagu qori ma wataan Eh, qorina qoriya laga horgeeyaa laakiin eh, af qori loogama hortago aad baad umahadsantaha cumar mar kale waan kaga mahadcelinaya qaabka quruxda badan a barnaamijka markaasi ee nagala qayb qaadanayso saaxiibada kale ayaan weli fursada siinaya ayaa ku helinay barnaamijka ka qayb qaata dhegeystahan qad ku jira hale haleo
halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawa walaal sare magaca iyo goobta
walaal waa bartoombere ma jabsaday gariib fartuun brimo hal mar haddii aan kula kaftan fartuun brimo fanaanad baan ku aqaanay ma fanaanadii ma bedesha
waxayadii ay yaraysa waa dhalatee haye fartuun brimo halkan igala soo xiriiraysaa
biyo gidad walaale haye barnaamijka waa la socotaa
waa la socdaa si wanaagsan cabdirasiin haye fartuun brimo ay mar kale bal galab cudoon baan ku leeyahay aragtidaada maxaan ugu biirinaysaa
aragtidana waxaan kugu dhiirinayaa walaala dhegaystayaasha ay dhegaysanaya iyo ee bulshada intay maqlaydaba Mhm.
in ay culimadooda kor ka- garab istaagaan iyo mas-uuliyiinta aan mar walba lagu yeedhaan qaraxyada dhacaya waayo bulshada ayada ka hortegi karta xaafadaha ka warqabta meel kasta ka warqabta ciidamadooda ma ahan in lagu eedeeyo iyo mas-uuliyiinta aad baad u mahadsan tahay fartuun brimo waan ku salaamaya adigii reer biyo gadud bah galab cudoon ayaan leenahay waqtigu ha inay wacnaado saaxiibada kale ayaan weli furtada siinaya qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan la soo gaarnay saddex dhegeysto oo qur ah ayaan sii doonaa kadib barnaamijkan soo xidhi doonaa sababtoo waqtiga ayaa adii kulaalaya dhegeystaha qadku jira alaaleo
waalaikum salaam walaal soo dhawo magaca iyo goobta
caaisha jabta idoolo caaisha idola nagala soo xiriiraysaa
haa barnaamijka waa la socotaa
si wanaagsan walaal gudagal aragtidaada
ani haddan guda gala waxaan leehay dhalinyaradu waxay uga qayb qaadan karaan inay ciidanka garab istaagaan oo wixii waxa qaraxyadu ay ku dhex dhuumaalaysanaa markay arkaan soo sheegaan aad baad u mahadsantaha walaashay waan kaga mahadcelinayaa caaisha qaabka quruxda badan barnaamijka naga qayb qaata dhegeystayaasha kale ayaan fursad siinaya waqtigaada ayuu i kulaalayaa oo daqiiqada qoro ayaa iyo hare dhegeystaha kale qad ku jira halo halo calaykum salaam waraxmat soo dhawo walaal magaca iyo goobta
maqaadada jawaabta aan kalaan faaduma oo ku sugan laaweyn haddaanan qaldanayn
haa haye faaduma soo dhawo aragtidaada aan ka xumayo waqt- eh, faadumo qadka ayaa ka go-ay oo aan rajeynaya dib usoo laabo doonta isla markaana barnaamij ka qayb qaata dhegeystaha ugu dambeeya ee nasiibka u yeesha ayaan raadinaya barnaamij ka qayb qaadanaya halo halo halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaal soo dhawow goobta iyo magaca dhegeysi ugu dambeeya baa tahay nasiib u yeesha inuu barnaamij ka qayb qaato galabta
magacaygu waa cabdisamuul soo galbeed haye barnaamijka waa la socotaa
aadiye gudagal aragtidaada waxaan ugu sii bi- waxaan ugu biirinayso
marka saaxib hal su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo mhm gudagal
waa waxaan ku weydiinayaa waa waa dhalinyarada waxay uga qayb qaadan karaan horta marka ugu horreeya inay iyagu wadajir sameeyaan mhm
midda labaad waa waa waa waa dawladda wey waxaa dhan oo dhumanta oo sababtoo ah qofkiiyo waxaa laga yaaba qofka dalka amni darro geysta inta soo qabtaan inaysan ay- ay- inta la yidhaha waa la jooganayaan meesha saas lagu hayo oo oo oo. marka dhibaatada intaas ba keenaysa marka adigu waxaa leedahay inta badan dawladda dhaliisha u jeedinaysaa
aad iyo aad aad baad u mahadsantaha saaxiib sar waan kaga mahadin celinaya dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyay saaxiib yaal barnaamijkii kulanka dhalinyarada ee toddobaadlaha oo toddobaad kasta ee khamiista saacaddu markay tahay shanta ilaa iyo lixda maqribnimo aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado magaalada cadaado kun iyo kow jeer waxaan u mahad celinaya saaxiibada barnaamij ka qayb qaatay kuwa soo wacay kuwa qadka u saamixi waayay kuwa hadda soo wacaya kun iyo kow jeer waa mahadsantahay waqtiga ayaa inaga dhacay waqti kale ayaa ka badan iyo sidoo kale barnaamijyo kale ayaan isla qaadan doonaa saacadda barnaamijka wada ka baxaya dhanka farsamada waxaa ka qaabanaya saaxiibkay xasan axmed maxamed khasaaro socodsiinta waxay ahayd anigoo ah saaxiibkeen cabdirashiid cali maxamed c c m rashka tan iyo barnaamijka mid lacina saaxiibayaal galab wanaagsan
markaan ku howlaha ugaasooye ujeeda fogufan abdi badantan lahaa amaanada dhow lahaa markuu baxii iskadhay markuu intifaacsi jogo maxaa uu xumaada keenay maxaa odayaal xiil siday dagaal loogu oogayo maxaa loo iima sheego welibaa aflagaada keenay isgadhay markuu intifaacsi jogo maxaa uu xumaada keenay maxaa odayaal xiilsiday dagaal loogu oogayo maxaa loo iiga sheego weligaa aflagaada keenay abaaldarani haddaad ujeedda xiinka u buuxday ilowsha dhaweynaka dhexdenanka ogano ruxunbay u quubaan dhacdo anigu ka aarsan maye ilaahdan talada saartay wiilahabaan talada saartay abaaldarani haddaad ujeedda xiinka u buuxday ilowsha dhaweynaka